alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabii ka waramayay axkaamu listinja qaala raximah llahu tacaala wayastabri wuxuu iska beri yeelayaa uu iska dhammaynaya min baqaaya albowli kaadida hadhaageeda walaa yastanji yaanu ku istinjoon bilmaai biyo calaa maa shaygii dushiisa nasala ee kharaja isaga ka soo baxay laa maa lahu buniya laa in kaana haddii uu yahay ma aha ee qadaaulxaajati xaaje gudashadu maa shaygii dhexdiisa ay filadii kii dhexdiisa mid dhacday lahu xaaje gudashada buniya loo dhisay bijaamidin buu yidhi ay xasala waa xaasilay istinjaagii walow xasala haba xaasilaba wayajib waxaa waajibaya alinqaau baa waajibaya halkii horey ku cadfan tahay xasala bikulli masxatin walow xasala haba xaasilo wayajibu waa waajibi alinqaau walow xasala haba xaasilo alinqaau nadiifinta meesha ay wax ka soo baxeen la nadiifinaya bijaamidin mid qalalan masixista lagu masaxaya ku xaasilo kaa jaamidkoo tahar daahir ah laa qasabin aala sokor maya wad ixtiraamin mid xurmo u saaxiibana maya wadaalikaasi kahamar sida midhihii oo kale halkan wuxuu kaga hadlayaa aadaabtii istinjaaga wax ka mida aadaabta istinjaaga waxaa ka mida buu hi alistibra oo macnaheedu yahay inuu kaadida iska dhameeyo wixii qasabada soo galay ee kaadi haysta ka soo baxay inuu iska dhameeyo marka istibraagu waa manduub weeyi waxaana markaa loo suneeyey si aan marka uu meeshaa ka kaco aanay kaadi uga soo daadan xadiida ku soo aroorayna waa daciif walihaada in laga dhigo sunno caam oo dadka oo dhan sunno u ah sax maaha daliil ahaan qofka aanay kaadidu si kale kaga dhammaanahayn waxyaabaha uu iskaga dhammaynayo inuu sameeye mooyaane ee laga baqaayo hadhow inay kaadi ka soo baxdo qofkaasoo kale ayaa la odhan karaa istibraagu waa mashruuc fii xaqi marka isaga loo eego waxaana istibraagu ku xaasilayaa ba yidhahdaan iska dhammaynta kaadi inuu tanaxunux sameeyo inuu yidhaahdo iyo inuu markaa xubintiisa jiid jiido iyo in uu murdisada iyo suulka labadaa intuu dhexgeliyo inuu ku masxo xagga dambe intuu kasoo bilaabo ilaa xagga hore masixitaan inuu ku keeno waxyaabahaasu ku xaasilay iyo toddobaatan tallaabo meelaha inuu socdo wuxuu yihi wayastabri waa iska dhammaynaya min baqaaya albowli kaadida hadhaageeda masalada labaad halkan uu ku sheegay waa wixii ka soo baxay waxaasi kaadi ha noqdo ama saxaar ha noqdee hadduu biyo ku istinjoonay inaanu ku dul istinjoon ee dhinacu uga durko waayo waxaa laga baqayaa in biyahaas maray ku dhacaan wax ka mida najaasadii ay soo duusho dabeetana jirkiisa ay gaadho uu meeshuu meydhayay dee meel aan ahaynba ay gaadho ama meeshii uu meydhayey meydhis dabeed ay gaadho walaa yastanji yaanu ku istinjoon bilmaai biyo calaa maa shaygii dushiisa isagoo ku sugan nazala ay kharaja isaga ka soo baxay laa maa lahu buni halkana wuxuu kaga hadlayaa masale uu ka soo reebay istinjaaga uu diiday in lagu dul istinjoodo kaadidii iyo saxaaradii qofka ka soo baxday masaladaasina waa haddii qofku uu ku xaajo gudanayo meel loo diyaariyey xaajo gudashadaba loo diyaariyey oo xaaladaasi makruuh ma aha inuu ku dul istinjoodo waayo meesha xaajo gudashada loo diyaariyay had iyo jeeraale meel ballaarhan maaha oo qofku dee shaygii intuu ka dulkaco meel kale uu tegi karo haddii dee meeshu ay suuli tahay oo god ay leedahayna wixii godkaasu ku dhacayaa biyihiina way kaga daba dhacayaan marka sida khaalibka waxba ka soo noqon maayaan wuxuu yidhi laa ma ay laa yukrahu lama karho alistinjaau calaa maa nazl inuu ku dul istinjoodo wixii ka soo baxay in kaana hadduu yahay qadaau lxaajati xaaje gudashadu fii maa ay fi ladii kii dhexdiisa mid dhacday lahu xaaje gudashada buniya loo dhisay oo loo diyaariyey marka halkan waxay u baahan tahay si tarkiibku u ansaxo in hadal la qadaray u baahan tahay laa yukrahu lama karho alistinjaau bilmaayi calaa maa nazl wixii ka soo baxay isagoo biyo ku istinjoona inuu ku dul istinjoodo in kaana hadduu yahay qadaau lxaajati xaaje gudashadu maa ay fi ladii kii dhexdiisa mid dhacaysa low xaaje gudashada buniya loo dhisay ee loo diyaariyey halkanna wuxuu ku sheegayaa shuruudda markaa loo shardiyo waxaa lagu istinjoonayo waana afar an yakuuna jaamidan طaahiran qaalican hayra muxtaramin afartaa shardi buu leeyahy afartii shardi markaa saddex ka mida ayuu sheegay oo wuxuu yihi bijaamidin طahar waxay ku cadfantahay halkii hore xasaladaa hore ayay ku cadfanta ku cadfantay oo inagii qadaray wayajib waa waajibaya alinqaaw meeshay wax ka soo baxeen in la nadiifiyo walow xasala haba xaasilo alinqaaw nadiifintaasi bijaamidin baa ku xaasishay mid jaamida mid bimacnaa wax qalalan ah oo wax isaga ka mid ahay aanu meeshii ku hadhahayn marka markaynu idhaahno laa yaclaqu minhu shawn bimaxalli najm waxaa ka baxaya ciiddii oo ciiddoo kale de waa shay kala hadhaya waxyada ka mida baa meeshii ku dhegay haddii lagu isinjoodo marka laguma isinjoon karo jaamid ba haatee sidaasoo kale markii layihi jaamid waxaa meesha ka baxaya almaayicu hayru lmaa dareeraha aan biyo ahayn isagana laguma istinjoon karo waxaa kaloo shardiya inuu noqdo waxaa lagu istinjoonayaa daahir oo hadduu yahay najas cayntiisa iyo laftiisu ay najaaso tahay sida saxaradii oo kale ama mutanajis uu yahay mid najaasoobay isaga dhagax tusaale ahaan najaasa ay marsanayd laguma istinjoon karo haddii lagu istinjoodana istinjaagaasi ansixi maayo qofka ka gudi maayo laa qasabin maya laa yajuusu ma banaana an yastanjiya inuu ku istinjoodo biqasab halkaa wuxuu ku ishaarayaa shardigii afraad ee sida cad aanu u sheegin oo wuxuu leeyahay qasabka oo ahla sokorka isaga kuma istinjoon karo leanna waa amlas weeye waa shay sibibixa isaga iyo quraaradda iyo waxyaabaha noocaasa marka qaalic baanu hayn najaasadeenu meesha ka fujin ahayn wadixtiraamin ay walaa dixtiraamin walaa yastajib ku istinjoonmaya bidixtiraamin mid xurmo u saaxiiba muxtarama wadalika kahamar waa sidaa midhihi oo kale marka midhuhu waa tusaale une waxaa muxtarama kulu maطcuumin hayra almaa mid kasta oo la isticmaalo oo la cuno oo biyo aan ahayn waxaa kaloo soo gelaya waraaqaha kutubta cilmiga cilmiga sharciga xataa hadduu yahay cilmu lahlas naxwihii iyo usuul fiqigii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo kuwaas hadduu ku istinjoodana qof caasiya ayuu noqonaya marka afartii shardi ee maa yustanjaa bihi laga rabay afartiiba meesha waa ku jiraan inuu jaamid noqdo inuu daahir noqdo inuu qaalic noqdo oo laa qasab intaa uu ku ishaaray iyo inuu noqdo hayru muxtarama midaana shareecadu markaa xurmo iyo weyneyn u yeelin baabusli usliga axkaamtiisa baabkii lagu cadeynaya weeye algaslna waa la odhan karaa luqa ahaan waa saylaanulmaa cala almaqsuul waa biyuhu meesha la maydhaya inay dul maraan sharcanna waa saylaan ulmaa calaa jamiici lbadani biniya waa inay biyuhu jidhkao dhan dul maraan iyadoo niya ay la socoto hadduu qofku junub yahay tusaale ahaan oo toban jeer uu maydho isagoo aan niyeysan maydhashadaasi ka gudi mayso gusligii iyo maydhashadii janaabadu ay ku waajibisay salaadihii uu tukaday oo dhanna waa inuu kusoo celiyo wuu alan kaga hadlayaa waxyaabaha qofka ku waajibiya maydhasho waana lix sida kutubtii hore aynu ku aragnay muujibuhu buu ihi waxa maydhasho waajibiyaa almaniyu weeye waa manida xiina yakhruju markuu soo baxee dabadda u soo baxo walmowtu geerida weeye walkamratu weeye dakarka intiisa hore xayu meel tuulaju la geliye kamrada farjan fii farjin farji la geliyo walow meytan walow kaana abaada almuulaju fiika wax la geliyey meytan mid meydaba ahaadee bilaa icaada waxay meydhashadu ku waajibaysaa in dakarka farji la geliyo iyadoo oo maydhistii meydkaa la meydhay aan lagu soo celina macanaa muulijka ayaa arrintaasi meydhasho ku waajibinaysa laakiin almuulaju fiiha oo meydkiia waxba ku waajibin mayso walxaydu xaydka weeye waxaa meydhasho waajibiyaa wanifaasu weeye dhiiggii dhalmada walwilaadatu dhalitaanka weeye markaa lix shay oo meydhasho waajibiya alan ku sheegara koobaad waa khuruuj ulmaniy waa manidii qofka inay ka soo baxdo soo bixisteeda waxaa looga jeedaa daahirulxashafa inay timaado ninka marka laga hadlayo xashafada daahirkeeda iyo dabadeeda banaankeeda inay usoo baxdo saasoo kale daahiru farji lbikr gabadha bikrigaa farjigeeda daahirkeeda inay timaado aw ilaa maa yadharu cinda juluusi thayibi calaa qadameyha ama gabadha hadday tahay thayib midaan bikri aan ahayn inta muuqata marka ay kada loobsato waa inay soo gaadho markaasaa manidi ay noqonaysaa khaarij ay noqonaysaa mid soo baxday waana bilijmaac hurde iyo soo jeedkay doonaysaba qofkaa kaga soo baxdee rasuulku wuxu uhi almaau min almaa hal cala almar'ati min gusl idaa yaxtalamat qaala nacam idaa ra'at ilmaa arrinka labaadna waa almowt oo mufaaraqat ruuxi iljasad qofka ruuxi jasadkiisa inay ka baxdaan waxaanay taasi meydhis ku waajibinaysaa dadka nool waana fardu kifaaya arrinka saddexaadna waa galmadii waa aliilaaj wa idkhaalu alxashafati fi lfarj waa inay xashafa markaa farji gasho farjigaasi ha noqdo farji mid nool ku yaal ama mid dhintay ku yaal umayis ha noqdo hayr umayis ha noqdo bahiime ha noqdo insaan ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqdo qubul ha noqdo dubur ha noqdo mar hadduu ilaajkaasi dhaco meydhasha ayaa waajibaysa haddaba kay la ilaajiyee wax la idkhaaliyey hadduu yahay meyit waxaa ilaajkaasi uu maydhasho ku waajibinaya ka noole ficilkaa sameeyey laakiin meydka haddii la maydhay maydhistiisa in lagu soo celiyo galmada noocaasee xaaraantii waajibin mayso walihaada buri bilaa icaada waayo waa meyit oo mukalaf maaha isagu oo marka horeba waxaa laga meydhaya xada ma ahayn takliifkana waa ka go-ay isagoo dee muxdith noqon maayo arrinka afraad waa alxayd oo xaydkuna gabadhii wuxuu ku waajibinayaa meydhasho marka marka wal xaydu maaha xaydka soo bixistiisa inqiaacu lxayd wey xaydka guistiisa markuu go iyo meedhasha gabadhii ku waajibaysa saasoo kale nifaasku ah dhiiggii dhalmada iyo alwilaada oo gabadhii haddii ay dhasho dhiigba yaanu la soconay oo ilmaha ayaa abay leeyihin mani muncaqida mani guntantay muujibu waxa meedhasho waajibiya almaniyu weeye xiina marka yakhruju uu soo baxo dabadda usoo baxo walmowtu geerida weeye walkamratu weeye xashafada xayu meel tuulaju la geliyo xashafadii farjan la geliyo walow meytanka wax la geliyey meyd baa noqdee bilaa icaada iyadoon meydhistiisii lagu soo celinay meydka meydhisteeda lagu soo celinayn walxaydu weeye walnifaasu weeye walwilaadatu weeye halkana wuxuu kaga waramayaa manida iyo calaamadeeda waayo biyo ay shabahaan baa jira sida almadiyu iyo alwadiyu iyo maxaa lagu garanayaa qofka waxaan ka soo baxay inuu mani yahay wayucrafu waa la garanayaa almaniyu manidii biladati macaansigaa lagu garanayaa xiina khuruuji markuu soo baxayo la macaansado aw riixi alcin aw biriixin baa lagu garanayaa ur urtaasi oo ka riixi alcin ubaxa timirta oo urtiisoo kale ah aw cajiinin ama cajiinka qooshka urtiisoo kale leh marka waxaa manida la idhaahdo waxaa lagu gartaa awalan alladatu baa lagu gartaa cinda khuruujihi qofku inuu macaansi dareemo iyo shahwadiisii inuu gutay u dhammaatay marka uu ka soo baxo xataa yaanu tadafuqinoo si burqanayso oo iska daba imanaysa yaanu usoo bixinbe waxaa kaloo lagu gartaa tadafuqu ladaba yaanay la soconay hadduu tadafuqo oo waxa weeyaan dufcad dufcadu usoo baxo taasina waa calaamad waxaa kaloo lagu gartaa xagga urta ayaa lagu gartaa oo haddii manidu ay qoyan tahay ubaxa timirta urtiisoo kale ay leeday ama cajiinka iyo qooshka urtiisoo kale haddii ay qalalan tahayna riixu ka riixi bayaadilbaydi weeye beedka cadaankiisu urtuu leey oo kale ayaa urta manidu ay yeelataa wayucrafu waa la gartaa buuhi almaniyu manidii biladati macaansi baa lagu gartaa xiina markii la macaansado xiina khuruuji markuu soo baxayo la macaansado aw riixin biriixin baa lagu gartaa ur urtaasi oo ka riixi alcina ubaxa timirta urtiisoo kale aw cajiinin aw riixi cajiinin oo kale qooshka urtiisoo kale aw riixi bayaadi lbaydi oo markuu qalalay iyaduna ah marka tadafuqna calaamaadku ka mid laakiin wuxuu uga tegey sida haalibka manidu waa mutadafiq marka waa calaamad markaa haalib u ahba oo inta badan aan laga waayin qofku haddaba hadduu ka shakiyo waxaan ka soo baxay ma maniba ah mise waa madi madidu markaa waa biyo asfara oo raqiiq ahoo jiricsan khafiifa oo sida haalibkaa qofka markaa dareen shahwadeed galo ka soo baxa waman yashuku ka shakiye buu ihi hal maniyun dahara hal dahara ma soo baxay maniyun mani aw huwa mise kan khaarijka soo baxay madyun madi weeye khuyira waa la kala dooransiin beyna deyni labadan beyna almaniyi walmadiyi ayaa la kala dooransiin doonaa beydkana wuxuu kaga hadlayaa qofku hadduu ka shakiyo waxaan ka soo baxay ma maniba mise waa madi isaga kala dooranaya tuu doono ayuu ka dhiganayaa hadduu doono madi buu ka dhiganayaa meeshaay ka gaadho uu iska maydhaya waanu ka weysaysanaya hadduu doonana mani buu ka dhiganayaayo waa ka maydhanayaa waxay idhahdaan qaacidai halkan sheegana waxay idhahdaan idaa taxayara takhayara idaa taxayara takhayara takhayara markuu ku wareere uu kala garan waayo isagaa kala dooranaya tuu doono ayuu ka dhiganayaa laakiin waxay idhahdaan sida afdalkii waxa weeye inuu maydho oo maydhasho iyo weyse labadaba u kulmiyo uu maydho maadaama waxaan mani u noqon karo saasoo kalena xataa hadduu markii hore weyse qabay inuu weysaysto maadaama waxaan madi uu noqon karo madiduna ay weysada jebiso markaa khuyira waxaa looga jeeda in shaa jacalahu maniyan wakhtasala ghusla janaaba hadduu doono mani buu ka dhigan maydhashadii janaabadoo kale ayuu maydhan wain shaa jacalahu madyan hadduu doonana madi buu ka dhigi waasla maa asaaba watawaa meeluu ka gaadhayna uu ka maydhi waanu weysaysan wabacda asli maniyan lafadat tucid wujuban xayu shahwata qadat beydkanna wuxuu kaga hadlayaa iyaga ka dambeeyaba haddii gabadhii loo galmooday markay meedhatay kadib ay mani soo baxdo meedhasho labaad miyay ku waajibaysaa mise weysun baa ku waajibaysa tafsiil baa arrintaa ku jiriyo kala qaadis wuxuu yidhi in lafadad hadday soo tufto xagga farjiga haddii ay ka soo tufto maniyan mani bacda ghaslin galmada markay ka maydhatay kadib tucid way soo celin maydhasho wujuuban yacnaa maydhasho waajibay soo celin xayu meel bay maydhasho soo celin qadat ay gudatay shahwatan shahwadeedii ay gudatay bimacnaa in lam taqdi shahwatanna laa tuciidu weeyaan mafhuumku haddii gabadha loo galmooday aanay shahwad gudanna maydhashada dabadeed biyaha ka soo baxay maydhasho labaad ku waajibin maayaan taasuu caddeeye wuxuu uhi falaa tuciidu maydhasho soo celin mayso tiflatun mid aan qaan gaadhin mid yar waraaqida iyo mid iyadoo hurudda markaa loo galmooday aw ukrihat ama mid la khasbay cala alwaطi galmada lagu khasbay waman tiina maydhasho soo celin mayso faaqida mid weyday ah shifaaha caafimaad qabkeedii weyday oo farjigeedaaba dee bukaba oo markaa hawshaasi ay socoto xanuun iyo dhibaata bay dareemaysaa oo wax markaa shahwadu ay gudanaysaa ma jirto marka labu u kala qaaday gabadhii loo galmooday galmo dabadeed biyo ay ka soo baxeen qaybta koobaad haddii gabadhaasi ay tahay gabadh galmada ku shahwo gudatay maydhasho labaad bay soo celinaysaa oo sababtu waa maxay lanno sida khaalibkee loo badinaya waxa weeye biyaha ka soo baxay inay isugu jiraan kuwiisii iyo kuweedii inay isugu jiraan marka kuwiisu maydhasho kuma waajibinayaana dee weysaduunbay ka jebinayaan laakiin kuweediibaa meesha maraya loo badinaya iyaguna inay soo baxaan marka kuweedaa soo baxay marlabaadka waxay ku waajibinayaan maydhasha ayay ku waajibinayaan waaye marlabaadka yani uma jeedno markii hore marki hore wax ka soo baxana mayaanay ka soo bixin haddii aanay shahwo gudan taan shahwo gudani waa tee taa iyadoon qaangaad ahayn loo galmooday ama iyadoo hurudda ama la khasbay ama xanuunsanaysa oo dee maxalkuba uu buko taa shahwad may guban markamay gudan marka waxay u badan tahay waxaan ka soo baxay manidii ninka inay tahay manideedii aanay ahayn qofkana mani qof kale inay ka soo baxdaa maydhasho kuma waajibiso manidiisoo soo baxda ayuunbaa maydhasho ku waajibisa waa in lafadad haddii ay soo tufto maniyan mani bacda ghasli maydhasho dabadeed tucid way soo celinay quslan wujuuban xayثu meel qadat ay gudatay shahwatan falaa tucidu soo celimaysa maydhasho iflatun midaan qaan gaadhini waraaqida iyo mid huruday markii loo galmoonayay aw ukrihat ama mid la khasbay iyo waman mid shifaaha caafimaad qabkeedii faaqida mid weyday ah oo dee maxalkuba qubulkeeduba uu buko halkana wuxuu kaga hadlayaa furuud tayamum lixdaa shay ay meedhashada waajibiyay hadday dhacaan meedhashadaasi waajibka ahi arkaanta ay leedahay arkaanteeduna waa sahal oo waa laba rukunun weeye waa niyada iyo tacmiimulmaa bilbadan waa inuu qofku meedhashadii niyeysto iyo in jidhkiisoo dhan jidhka waliba inta daahir ka muuqata inuu biyaha wada gaadhsiiyo waayo xaqiiqadii qusliga ayaa inay biyuhu jidhkao dhan dul maraan niyadana dee xadiidka u delay inama alacmaalu biniyat wa inama likulli imriin maa nawa walfardu buu yidhi ay fardulqusli meedhashada faralkeedu tacmiimun waa caam yeelis lijismin jismi la caam yeelo dahara muuqday oo inta muuqataa ey bilmaa biyaha lagu caam yeelo shacran xagga timaha iyo wadufran xagga cidida iyo manbitan halkay timuu ka baxaan iyo wabashara xagga jidhka wa niyatun weeye faralku walfardu niyatun weeye waa niyeysi niyadaasoo iqtaranat la xidhiidhay bilibtidaa bilaabista meedhashada la bilaabayo kalxaydisa gabadhu inay niyeysato rafca xukmi ama rafca xadath alxayd xaydka xadadkii uu keenay inay iska suuliso aw janaabatin ama janaabo ka meydhashadeed qofku inuu niyeysto janaabadaasi oo tacayanad caddaatay oo dee ku caddaatay tusaale ahaan galmo dhacday oo takiib alxashaba fii farjin ama waxaan ka soo baxay oo inuu mani yahay dee la og yahay oo calaamadii manida leh tacayanad waxaa kale noqon kartaa ee tuyuqinad la yaqiinsaday oo bimacnaa aanu ka shakisanayn inay janaaba ku dhacday qofkani kama shakisana markaasubay meedhasha ku waajibaysaa halkan wuxuu ku sheegay labadii rukun ee meedhashada runga koowaad waa tacmiimulmaa bilbadan waa in jidhka biyaha lagu caam yeelo la wada gaadhsiiyo jidhkana saa uu inoo sheegay waxaa loo jeedaa inta daahirkaa ee muuqataa loo jeeda lijismin dahara waa kaa yidhi lijamiici daahir ljism daahiru jismigana waxaa ka mida maa taxta qulfat alaqlaf ka markaa buriye qabka buriyadiisa inta ka hooseysa waa kaan la gudin wakadalika gabadha farjigeeda inta muuqata marka ay kadaloobsato daahiruljismiga waxaa soo gelaya timihii waxalaalo waxaa timo jidhka dushiisa ku yaal ha badnaadaan ama ha yaraadaane daahiran wa baatinan koryo kalba waa in la maydho cidiyiibaa soo gelaya oo hoostooda iyo dushoodaba waa in la maydho mambitanna wuxuu uga jeedaa meeshay timuhu ka baxaan marka mar hadduu sheegay timihii la maydhay mambitka muxuu ka sheegay wuxuu ka sheegay tusaale ahaan meesha tin baa ku yaalay intaanu markaa meeshaa maydhin buu tinkii ka jaray meeshii inuu maydho ayaa waajiba wa basharanna waa jidhkii weeye iyo diirkii sare isna waa inuu maydho faralka labaadna waa inuu maydhashada niyoodo niyadaasina waa inay la xidhiidhsanaato maydhista bilowgeeda oo haddii uu qayb jidha ka mida maydho isagoo weli niyoono intaa dabeed uu maydho intaasi ma maydhmin ee waa inuu dib ugu soo celiyo haddaba see loo niyoonaya gabadhii markaa dee tusaale hadday xayd ka maydhanayso waxay niyoonaysaa rafcu xadath alxayd nifaaskii saasoo kale janaabadii inuu janaabo ka maydhanayo ayuu niyoonaya ama fardulgusli buu qofku niyoonaya ama ahaara lisalaa buu niyoonaya hadduu tahaaro qura niyoodo ama qusli u niyoodo kuma fila ama wuxuu niyoonayaa istibaaxatu muftaqirin lilqusl inuu ku xalaashado meedhashada wax meedhasho u baahan oo meedhashada layga maarmaan u tahay walfardu buu yidhi meedhashada faralkeedu tacmiimun waa caamyeelis lijismin jismi ay calaa jismin jismi dushii lagu caam yeelo bilmaai biyaha jismigaasoo dahara muuqday shacran xagga timaha wadufran xagga cidiyaha mambitan halkay timuhu ka soo baxaan wabasharan iyo jirki waniyatun baa farala meedhashada dhexdeeda niyadaasoo ikhtaran la xidhiidha bilibtidaa bilaabista meedhashada la bilaabayo wadaalika alxayd waa se inay niyeysto gabadhu xayd inay ka meydhato aw janaabatan ama janaabo inuu qofku ka maydho inuu niyeysto janaabadaasoo tacayanad mid la hubo laga shakisanayna ama sababteedu ay caddaatay ah halkanna wuxuu kaga hadlayaa qofku haddii meedhashada uu u wada niyoodo faral iyo sunne iyo hadduu faral qura u niyoodo iyo hadduu sunno qura u niyoodo waxaa ugu xaasilaya meedhashadaas waman nawaa buuhi qofka niyooda ay biqasli meedhashadiisa fardan faral saxaydkii iyo janaabadii iyo nifaaskii iyo iyo wanaflan sunne se quslulciidki iyo quslujumuca iyo xasala labaduba wada xaasilayaan oo inuu niyo qura labada ka dhexaysiiyey dhibi mayso ahaaradu way tadaakhushaa way isgudagashaa marka haddaanu labada wada niyoonna kii uu niyoodunbaa xaasilaya weeye haddaanu faral iyo sunno wada niyoon faral qura u niyoode faralkiibaa xaasilaya hadduu sunno u niyoodona sunnuunbaa xaasilayo faralka xaasili maayo aw ama labada uma wada niyoone lam yanwihimaa labada uma wada niyoon faral iyo sunno meedhashada uma wada niyoon fa bikullin mid kasta oo labadooda ah faralka iyo sunnaha milu isagoo kalaa taxasala xaasilaya faral quru u niyooday faraladii kale faralnimada kala mid ahaana way ugu xaasilayaan yaanu iyaga niyoonbe oo tusaale ahaan wuxuu u niyooday quslu janaaba maydhasho kasta oo farala ayaa maydhashadaasi ay ka ridaysaa wuxuu u niyooday meedhasho sunnaa maydhasho kasta oo sunnaa bay meedhashadaas kaga filaanaysa quslu jumca ayuu niyooday kullu guslin oo masnuunin ayaa meedhashadaasi ay kaga filaanaysaa wamanna waa ka niyooda ay biqaslihi meedhashadiisa fardan faral iyo wanaflan sunne xasala labaduba wada xaasili doonaan aw ama labada uma wada niyoone midkoodbu u niyooday fabikulin mid kastoo u niyoodayba faralka ama sunnaha milu isagoo kalaa taxasala ugu xaasili doona hadduu faral u niyoodayna faralladii la midkaaba ugu xaasil hadduu sun u niyoodayna sunayaashii kalaa ugu xaasili doona halkana wuxuu kaga hadlayaa shuruudda maydhashadu ay leedahay ee la-aanteed aanay ansax ahayn wa sharu sixati lgusl maydhashadu inay ansaxda waxaa shardiga u ahay rafcu najisin shay najaas oo jidhka marsan inuu iska suuliyo najiskaasoo qad culima yacnaa la og yahay inuu jidhka marsan yihi wa kullu sharin wa sharuhu gusliga shardigiisu kullu sharin weeye waa shardi kaste oo qudima lasoo hormariyey fi lwuduu fi baab lwuduu lagu soo hormariyey wax allaale wixii weysada shardi u ahaa ayaa meedhashadana shardi u ah marka laba arrimood baa shardi u ah buu yihi mid waxa weeye najaasada jidhka marsan horta in la suuliyo marka taasi waxay ku binaysan tahay qowlkii raafici ee daciifka ahaa ee baablwuduuga aynu kusoo maray oo ah xubinta najaasada marsan marka hore in laga daahiriyo kadibna weyse ahaan in loo maydho halkanna maydhash ahaan in loo maydho oo maydhis quri najaasadii haba suulisee isaalatu najas wa rafcu lxadat inaana ugu wada filayn waa qowlkii raafici waana qowlkii daciifka ah alasaxu walmuctamadu fi lmadhabna waa maxay haddii maydhistu ay labadiba ugu wada filaato meeshii najaasadii marsanayd ay ka suuliso yacnaa labadaba waa ugu wada filaanaysa oo rafcu lxadadkii iyo isaalatu najis labadi waa ugu filaanaysa oo najaasada suulinteeda iyo xadadka rafcintiisa maydhis quri waa ugu filantahay hadday najaasadii suuliso oo biyihii dee ay xubintii ka baxaan oo ay ka daataan iyagoo aan raadkii najaasada sifadii najaasada iyagoo aan lahayn waxaa kaloo shardi a uhi meedhashada wax allaalo wixii shardi u ahaa weyso oo qaarkood loo shardinayey qofka weysaysanaya halkana qofka meydhanaya loo shardinaya alislaamu watamyiizu qofka meydhanaya waa inu yahay qof muslima ila meedhashadu niya u baahanta niyana gaal kama ansaxdo meedhashada faralka ama sunniina waa cibaado cibaadana gaal kama ansaxdo tamyiis baa shardiga qofku inuu khitaabka iyo hadalka lala hadlayo u fahmayo qofkii waalaayo ki yaraan garaadsan maydhasho farala ama sunii kama ansaxayso maydhasho faral kuwa ay kuma jirtabe laakiin weyse suuratulfardi lebaa jirta kalwuduu liawaaf iyo maydhasho leh suuratulfard oo ah waxa weeyaan maydhashadii dee qofkuu ka meydhan inkastoo kaasi dee aanu sakiirba noqon ahayn maydhashadii uu dawaafka u meydhanayay waxaa kaloo shuruudda ka mid ahaa maanic xis iyo mid sharci inaanu jirin wax diidaya biyuu inay jidhka gaadhaan iyo wax qofkani biyahan inuu isticmaalo u diidaya labadaa midna waa inaanu jirin shuruuddu markaa way badnayd oo labiyo toban baabaynu gaadhsiinay shan buu kitaabku sheegay fii baab lwuduu toddoba kaloo dheeraadana waa lagu daray wa sunna waxaa la sunneeyey buu ihi bismi illaahi an yaquula inuu idhaahdo markuu fi ibtidaai usli meedhasho markuu bilaabay bismi illahi inuu idhaahdo warfac qadaran wa an yarfaca baa la sunneeyey inuu suuliyo qadaran wax la qurunsado oo jidhkiisa dul saaran oo najaasa marka qowlka muctamadkaa lagu socdo ama daahira uma alwuduu intaa dabad weysaysi baa la sunneeyey walan yuakhira dib u dhigi maayo alrijla ay gusla rijli lugta meedhisteeda dib u dhigi maayo halkan wuxuu kaga hadlayaa sunnayaashii meedhashada waxaa kowkaa inuu bismi illah idhaahdo laakiin waa inaanu qur'aan uga qastin bay idhahdaan ila waa junub oo junubkana waxay leeyihiin qur'aan akhrinuma banaanee tabaruk ama isagoon qur'aan iyo wax kaleetona uga qastin ayuu markaa bismi illahi odhanaya waxaa kaloo sunnaa warfaca qadaran an yarfaca inuu rafciyo qadaran wax markaa la qurunsado oo daahira sida manidii iyo candhuuf marsan iyo duuf iyo waxyaaba noocaasa taanu meydhashada bilaabin inu iska suuliyo ama wax najaasa taasi waa qowlka muctamadka bay ku socotaa oo najaasada suulinteedu inaanay shardi u ahayn qusliga labada la israacin karo markaa dee sunnun bay noqonaysaa khuruuja min khilaafi man awjabahu uma alwuduu weysaysi baa la sunneeyey sida xadiidka caaisha saxiinka ku yaal uma tawadaa wuduuahu lisalaa iyo xadiiu maymuuna haddaba weyse miyuu dhammaystiraysa xadiidka caaisho ku xusan mise lugaha meydhistooda ayuu dib u dhigay labaduba waa u bannaayin suu alimaam nawwi raximah allahu tacaala alkhilaafu fi lafdal wey sideebaa afdala oo wanaagsan ma inuu weysada dhammaystiro sideebaa afdal oo wanaagsan ma inuu weysada dhammaystiro mise inuu lugaha meedhistooda dib u dhigo madhabku waxa weeye inuu weysada dhammaystira inay tahay sida afdalka ah oo khilaafu afdal ay tahay inuu lugaha dib u dhiga waxaana deliishadeen xadiidu caaisha uma tawadaa wuduuahu lisalaa xadiidu markaa maymuunana waxay leeyihiin waxaa dhici karta in ay meesha dhoobo iyo waxaa inay meeshu lahayd meeshuu ku meydhanayay daahirka riwaayadduna waa yaro ayidayaayo uma tanaxa yanaa halkii uu ku taagnaabuu ka leexday oo dhinacu uga baydhay marka meeshaa wax yaalla buu dee lugaha meedhistooda dib ugu dhigay weeye macnaheedu wasunaة اlgaslina waa liakbara jurida can didin waila اlasghara haddaba weysada maydhashada loo suneeyey buu beytkani ka hadlaya oo maydhashada tusaale ahaan waxaan ujeeda weysada maydhashada loo suneeyey uma alwuduu soo ma odhan oo sunayaasha maydhashada waxaa ka mid ah weyso weysada haddaba muxuu niyeysanayaa beytkani masaladaasuu ka hadlayaa wanawa waa niyeysanayaa buu irhi ey biwuduu'i lgusli weysada maydhashada ama maydhashada weysadeeda sunat algasli buu u niyeysanayaa maydhashada sunnaheedii buu u niyeysanayaa liakbara xadath akbara uu ka maydhanayey xadadka akbarkaayoo jurrida laga madhnaysiiyey can diddin kii ka soo horjeedo xadathlasqar kaaya xadathulakbar aanu la socon xadathlasqar ayuu ka maydhanaya weysada markaa muxuu niyeysanayaa sunat lgusli buu niyeysanayaa maydhashadii loo suneeyey weysadii meydhashada loo suneeyey buu u niyeysanaya mar hadduu xadathulakbar ka maydhanayo xadathulaskaraanu la socon wain lam yatajarad alxadath lakbaru xadathulakbarku haddaanu ka madhnayn can didiga ka soo horjeedo xadathulaskara oo labadiba ay ku wada qumeen xadathulakbar iyo xadathulaskar baa ku wada qumay alasqara yanwi wuxuu u niyeysanayaa biwuduuhi weysada meydhashada ka horaysa alasqara xadathulaskharkii ayuu u niyeysanaya masaladu markaa dee beytkuunbaa xooga isku yaro noqnoqonaye way iska fududdahay oo meydhashada horteed hadduu janaabo ka meydhanay aduu xayd ka meydhanaya waxaa sunnaha qofku inuu weysaysto weysadaa muxuu u niyeysanaya beytkani ka hadlaya qofka meydhanaya laba xaalood yeelanaya in xadathulakbar iyo xadathulaskar labaduba ay ku wada qumeen waa qof aan weyse qabin oo meydhanaya tusaalahaan dee galmuu sameeyey galmadu maxay ku waajibinaysaa weyse iyo meydhasho labadaba marka labadu way ku wada qumeen marka weysada muxuu u niyeysanayaa weysada meydhashada ka horeysa xadathulaskharki inuu iskaga rafciyo u niyeysanaya haddii uu xadathulaskar ka maran yahay oo tusaale ahaan waxbuu eegay dabeetana manidii baa ka timi weysada kama jibinay soo maa marka meydhasha ku waajibta wuu iska weyse qabaa weysadan uu meydhashada ka horreysiinaya markaa muxuu niyoonaya ya sunat lqusl meydhashadii weysadii meydhashada loo suneeyey ayuunbuu u niyeysanaya wanawa waa niyoonayaa buui bilwuduui weysada qabla alqusli uu weysaysanayo sunat alqasli buu u niyeysanaya meydhashada sunnaheedii liakbara xadathulakbar uu meydhanayey xadathulakbar kaasoo jirrida laga medhnaysiiye camdidinkii ka soo horjeedo xadathulaskharka wailaa xadathulakbar kanuu ka maydhanayaa xadathulaskharkii haddaanu ka madhnayne qofkan xadathulaskharna uu ku qumay alaskara weysada ay nawa biwuduu'ihi alxadath alaskara weysadiisa wuxuu u niyeysanayaa xadathulaskharkii inuu iskaga suuriyo wa shacaran timo wamicطafan meel laalaaban tacahad macnaa si gaara u ogow wadluk gacanta marmari jidhka aad maydhayso wathallith saddexayoo dhinaca midigna saddex jeer madaxa saddex jeer maydh dhinaca midigna saddex jeer dhinaca bidixna saddex jeer wabtadi ku bilow biyumnaaka dhinacaaga midigna ku bilow meedhashada halkana wuxuu kaga hadlayaa arrimo ka mida sunnayaashii weysada wuxuu leeyahay timaha waa inuu si gaara uga warhayo uu ogaado madaxa kaga yaal ama garha kaga yaal oo bimacnaa waa inuu si fiican biyaha guntooda u gaadhsiiyo wa kadalika macaatif albadan laalaabatooyinka jidhka sida kilinkilada iyo haddii calooshiisu cabaariya ay leedahay laalaabantay iyo ama jidhkiisa meel kale iyo waa inuu si gaara u ogaado haddii ay biyuhu gaadhayaan weeye ayuunbaa tacaahudkani sunno weeye haddii kale muxuu noqonaya waajib buu noqonayaaba waxaa kaloo sunayaasha meydhashada ka mida addalku oo maydhashada waajibi qofka waxay kaga dhacaysaa inay biyuhu jidhkiisa dul maraan oo niya ay la socoto gacanta inuu marmariya iyadu waa waa sunne maxay sunno u yidhahdeen khuruuja min alkhilaaf oo cid waajibinaysaa jirta wathallith buu leeyahay saddexeeyo maaha xubin kasta goonida saddex jeer u maydh maaha jirkii wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood marka meydhasho la taagan yahi madax dhinaca midig oo sii jeed iyo soo jeedba leh dhinaca bidix oo sii jeed iyo soo jeedba leh marka madaxa saddex jeer maydh waana sida nebigu calayh salatu salaam uu sameeyey xadiiu maymuuna iyo caaisha iyo ku xusan dhinaca midigna saddex jeer ha maydho dhinaca bidixna saddex jeer ha maydho macnu waa saas dhinaca midigna ha ku bilaabo lixadiidi caaisha kaana nabiyu calayh salatu salaam yucjibuhu tayamun fii tanaculihi wa tarajulihi wa fii uhuurihi wa fii shanihi kulihi wa tutbicu way raacinaysaa alxayd ee ahar alxaydi xaydka raadkiisa bimiskin bay raacinaysaa nifaaskina waa la mid wlwila wayusan waxaa la suneeyaa alwila xubnaha meydhistooda in laysku xigxigsiiyo marka gabadhii hadday xayd ka meydhanayso hadday nifaas ka meydhanaysa waa la mid waxaa sunno ah sida xadiidu caaisha ku xusan in ay cudbi iyo wax la mida miski intay mariso uduga nooca u fiicana deetana maxalkii dee dhiiggu uu ka soo baxay inay mariso si ay meeshaasi dee ay u wanaajiso urta xune uu leeyahay ay uga biiso haddii ay miski markaa weydana udugyada kale cadarada kale haddii kale biyo ayaa ku filan waxaa laga soo reebayaa gabadha ciddo tirsanaysa iyada looma ogola miskiga qustul adfaar buu nebigu u fasaxay udugiisu aanu aada u badnayn cuudulhindiga waxaa kaloo laga soo reebaya gabadha muxrimadda ah xayd baa ka marinaysa ama nifaas be looma ogola inay iibka ama udug inay isticmaasho iyadana looma ogola halkana wuxuu kaga hadlaya meedhashooyinkii sunnaha ahaa wuxuu ihi masnuunuhu gusliga sunayaashiis kuwiisa sunnaha ah xuduuru jumcatin waa meedhashada jumco imaanshihii loo maydho kilaa ciidayn labada ciidoodba meedhashada loo maydho weeye walifaaqatu meedhashada soo miirow lasoo miiraabay loo maydho alislaamu islaamitaan la islaamay meedhashada loo maydho walkhasfu dayax ama qorax madoobaad salaaddii in loo maydho ay lisalaati alkhasf walistisqaau lisalaati listisqaa meedhashada loo maydho salaada roobdoonta walixraamu ixraamashada xaj ama cumro la ixraamanayo meedhashada loo maydho ayaa sunnaa dukhuulu makata maka gelisteeda qofkaa ixraamnad ama yaanu ixraamnaane meedhashada loo maydho ayaa sunnaa wuquufu carafata carafe istaaggeeda meedhashada loo maydho ayaa sunnaa waramyu tuurashada jamaraadka la tuuranayo maalmaha koob iyo tobanka iyo labayo tobanka saddexiyo tobanka ayaamu tashriiqa in loo maydha ayaa sunnaa walmabiitu hoyaatinkii meedhashada loo maydhaa sunnaa bilmusdelifa musdelifa markaa lagu baryayey loo hoyanayay waghaslu man mid meedhashadiibaa sunno ah hasala maydhay mayiitan meyd kamaa yusanu sida loo sunneeyo meydhashadii lidaakhili lxamaami ka xamaamka galay sida meydhasho loogu sunneeyo yacnaa markuu doonaya inuu ka baxo aw man xujima ama ka la toobay way meedhashooyinka markaa sunnahay way badan yihiin qaarkood adila sheegtay sida meedhashada jumco oo kale oo quslu yowmi ljumucati ama quslu jumucati waajibun calaa kulli muxtarimin wujuubkaana waa mutaakid baa looga jeeda waa mid sunanimadiisa la adkeeyey waa macnaha wujuubku luqat lcarab uu ku leeyahay macna istilaaxiga markaa lagu fasiri maayo in la iska dayn karo meedhashada jumcaana axaadiis baa tilmaantay marka ma maalintaa loo meydhanayaa mise imaanshaha salaada jumca imaanshaha salaada jumca loo meydhanaya walihaada buu uhi xuduuru jumucati man ata aljumucata falyaktasil labada ciidood waa jira xadiid nebigu inuu meydhan jiray tilmaamay culimada qaarkoodna ay sugeen saxaabadana waa ka sugnaatay sida ibnu cumar iyo iyo cali bin abi aalib iyo ifaaqadu waa miirowga qofku uu soo miiraabo waali miir doorsoon suuxitaan hadduu ka soo miiraabo waa sunna inuu maydha oo nebigu markuu miir doorsoomay ee uu soo miraabay tashti biyo igu shuba buuhi markaasaa jalxado biyaa dusha lagaga shubay islaamnimada in loo maydhaa iyaduna waa sunna weeye oo markaa muxuu u niyoonayaa hadduu nin yahay janaabo maydhashadeed buu niyoonaya ila inuu janaabobaa ayaa dee dhici karta markuu gaalka ahaa haddii janaabo markaa uu isku ogey meydhashadaasi waajib bay ku noqonaysaa haddaanu janaabo isku ogeynna waxa weeyaan meydhashadu sunnay noqonaysaa xaydkana janaabada ayuunbuu la mid yahay waaya markaa qofka miir doorsoomee soo miraabay muxuu u niyoonayaa qusl janaab u niyoonaya ila waxaa dhici karta intii uu miir lahaa inuu janaaboobey kan gaalkee soo islaaminima islaamnimadu u niyoonaya janaabo maaha isagu hadduu janaabo isku og yahay inuu ka maydhaa waajib bay ku noqonaysaa alkhasfu iyo alistisqaa labadaa daliil gaari kuma soo aroorin laakiin de waa laysugu imanaya walihaada dee waxaa dhici karta in laysku dhibo urta haddaan lasoo maydho laysnadiifin meelaa laysugu imanaya o in laysoo nadiifiyo ayaa sunnaa qiyaasan cala aljumuca ixraamkana nabiga calayh salaatu wasalaam u maydhay dukhuulu makana xadiid ibnu cumar fi lbukhaari baa u daliila wuquufu carafana daliil gaaroo saxiixi kuma soo aroorine waa meel laysugu imanaya iyaduna aramyigana waxaa looga jeeda ramyu ljamaraad tuurista jamaraadka la tuuro goorma ayaamu tashriiqa laakiin ramyu jamrat alcaqaba oo maalin tobnaad la tuuro isaga in loo maydhaa sunno maaha waayo dee wax ciiddaa loo maydhanaya maalinkaa laftiisa qusligii ciidda ayaa ka horeeya waxaa kaloo sunno ay tahay in loo maydho almabiit bilmusdalif almabiit bilmusdalifa laftiisa maha waxa loo maydhanaya waa alwuquuf bilmashcar alxaraam waa istaagidda mashcarulxaraamka la istaagayo marka waagu barye kadib intaanay qoraxdu soo bixin oo halkaa loo istaagayo liducaa siduu nebigu sameeyey calayh isalaatu wasalaam waxaa loogu idaafeeyey uun almabiit bilmusdalifa waayo xaalkaasu dhacaya de alwuquuf bilmashcar alxaraam markaa mino loo hoydo ayuu dhacaya salaada subax kadibna meydhashada waa la iman karaa salaada subax kadib hadduu la yimaado meydhashadii ciidda iyo meydhashadii ramyu jamrat alcaqaba labadaba waa kaga filaanaya wa aslu man asla mayitan qofka meyd maydhay gaale muslimku doonay baa noqda inuu maydho ayaa sunna ah oo nebiga calayh salatu salaam amray haddana nebigu wuxuu yidhi meydkiina maydhista aad maydhaan maydhis idinku waajibin mayso marka inay sunno tahay baa halkaa laga ogaaday lidaakhili xamaam baa isna loo suneeyey wa yusanu lguslu lidaakhili xamaam xamaamkan musqushan maaha waa guryo la kululeyn jiray oo loo geli jiray in dee furaha jidhka daldaloolkiisa galay in la yskaga soo saaro dee uskaga jidhka lagaga daadiyo marka qofku hadduu xamaamkaa galo wuu dhididaya aad buu u dhididaya ila meel kulul buu galae marka inuu bilaa maydhasho un ka soo baxa waa laga fiicanya de waa inuu maydhashona raaciyo waa sunnataas ila haddii kale wuxuu noqonaya in qof uskagii isku kaakiciyey oo dadka islaameed buu uskagiisa ku dhibaya kala toobay isagana ta kale waxay yidhaahdeen xataa hadduu maydhay filxamaam inuu dabadi maydhaa waa sunne waayo labadaniba qofka jidhkiisa way daciifiyaan inuu xamaamka galo a meesha lagu maydho iyo inuu istoobo marka hadduu biyo qabow intaa dabeed ku maydho jidhkiisa ayaa maydhashadaasi ay xoojinaysa halkana wuxuu kaga hadlayaa axkaam markaa la xidhiidha xamaamka maadaama maydhashooyinka sunnaha uu ku daray maydhashada qofkii xamaam galay uu maydho xamaamkuna kan loo xaajo taga maaha waa meel maydhashada u gaar ahayd weeye hadda lafteedana dee waa jiraan axkaamtii markaa xamaamku kaga hadlay halkan gurigaa lagu maydhanayo ee maydhashada loo diyaariyey walgaslu maydhasho filxamaami xamaamka lagu maydhaa jaasa waa bannaanaaday lidakari ciddii labbuu u bannaanaaday maca satri cawratin iyadoo cawre asturideeda ay la socoto maydhashadaas iyo waqadin laabis lilbasari qofku aragiisa uu laabayo ninku araggiisa uu laabayo oo ninku xamaamka oo meel dee hoolahoo la yskaga wada maydhanayo waa geli karaa waa iskaga maydhan karaa buuri laakiin waa inu isagu cawradiisa horta asturo xaaraan bay ka noqonaysaa haddii cawradiisii ay muuqato sidaasoo kale cawradiisa ciddu ka asturan waa ciddii eegisteedu xaaraanta ka ahayd weeye sidaasoo kale dadka kale cawraadkooda hadday muuqdaan waa inu indhaha ka laabto inuu maydhasho iyo daawasho cawraad uu daawanayo israaciya uma banaana waqadi lilbasar waxaa la mida markaa xamaamka dee meelaha kale dadku ay ku wada maydhaan berkadaha iyo balliyada iyo badda oo kale iyo ragga waa iskaga maydhan karaa haddii shuruudda waxa weyaan la helo satrulcawra iyo qadulbasar wayukrahu waa la karaha adukhuulu gelis fiiha xamaamka la galo linisaa dumarkaa loo karaha ilaa licudri maradin xanuun cudurdaarkii inay u galaan mooyaane aw nufasa ama gabadhii nifaaska lahayd inay gasho mooyaane marka dumarka iyaga waa loo karahaa buuli inay xamaamka ku maydhaan meel cawraad lagu faydiye weyaan dumarkana asturitaan inay aada soo asturaan baa la amray oo rasuulku alayh salatu wala xu yum imra'atin wadacat hiyaabaha fii gayri beyti zawjiha faqad hatakat satra maa beynaha wa beyn allah caza wajal gabadh kasta oo marya dhigata meelaan guriga ninkeeda ahayn ku marya dhigata waxa ay fayday wixii iyada iyo ilaahay subxana wa tacaala kala asturayay bimacnaa waxay sabab u noqotay inuu ilaahay fadeexadeeyo ceebteeda banaanka usoo dhigo xadiidkuna waa xadiid saxiix ibnu maaje iyo imaamu axmed iyo wariyay min xadiidi caaisha sheekh albani kitaabka tamaam lmina ayuu masaladaa kaga hadlaa xadiidkan sixadiisana waxa weeyaan uu ku sheegaa xamaamka waxaa lamid a meelaha kale dee dumarku ay isugu imanayaan sida hudheeladoo kale xafladaha lagu qabto ugu yaraan dee waa makruuha haddaanay reegmeesha joogin xataa inay halkaa gabadhu dhar dhigato waxaa dhici karta in meel laga soo eego in kamarado sawiraya meesha ku xidhan yihin casrigani fasaad badan baabuu leeyahy ama nin inuu sikadiisa ugu soo galo iyadoo rag ay kamarad ka duubayaan ama qaar kaloo sharaab iyo xawqabi inay dhex joogaan inay halka xijaabka iskaga dhigta iyadu uma banaana oo dee rag ajanabi kaabaa meesha jooga wa qabla an yadkhula yucطi ujratahu wa yucطi waa siinayaa buuhi yuu siinayaa wuxuu siinayaa ninka xamaamka haysta alxamaami baa la dhaha alxamaami ayuu mushqaayadiisa siinayaa qabla an yadkhula intaanu xamaamka gelin horteed walam yujaawis dhaafi maayo fi ikhtisaalin meedhasho dhexdeed xaajatahu inta baahidiisu ay tahay dhaafi maayo halkaa laba masaluu kaga hadlay oo axkaamtii xamaamka ah waxa uu leeyahay xamaamka isticmaalkiisa jahaala ku jirta oo qofkani biyuhu isticmaali doona iyo intuu ku jiri doona iyo waxaasoo dhan la garan maayo waa majhuul marka dee lacagtina iyaduna hadday majhuul noqoto midaa la garan ay noqoto labadii waxay la kala bedelaynayo majhuul bay noqdeen wixii qofkani uu xamaamkan ka oofsanayey iyo alxamaamiy wixii uu ka qaadanayey uu ka sugayey kan waxa weeyaan xamaamka gelayay markaa si aanay taasi u dhicin horta isaga ujiradiisa ha siiyo mushqaayadiisa si uu ogaado wuxuu qofkaa ka heli doono laakiin iminka haddii la yaqaanaba ka waran qiimaa la yaqaano ama lasii heshiiyaba waa ku filantay oo jahaaladii arrintaasi meesha waa ka saaraysa haddii qiimaha laysla yaqaano halkaaba qiimuhu ku qoran yihi kun shilin baad bixinaysa kun iyo shan boqol toban doolar baad bixinaysa halkaa iskaga qorantay ama dee lagu heshiiyaba waa ku filan tahay oo dee siintii maxaa markaa waajibi mayso qofkii xamaam galay kii lagu meydhanaya kan musqusha laftiisuna waa la mide biyaha intee in lag buu ka isticmaalaya ma odhanaya kole aniga lacag baa layga qaadaya iska furnaadaan maanta o dhan isagoon uma baahninba biyaha isticmaalkooda maya uma banaana biyaha inta loo idmee loo ogolaadee laga kiray waa intay xaajadiisu tahay intay xaajadiisi iyo baahidiisu tahay ee uu ku meydhanayo kan dee musqul ahaan meesha u galayna uu ku istinjoonayo in ka badan ma isticmaali karo hadduu hal kildi ku filan yahay istinjadiisi waxa laba inuu isticmaala ma banaan waa xoolo dad kale loomana fasixine wakadalika haddii maydhashadii shan litir ay ugu filan yihiin ka badan inuu isticmaalaa uma banaana waxaa la mida intee in legbu meesha ku jiraya ile meesha isaguma lehe inta ay xaajadiisu tahay unbuu ku jiraya inuu bug qaato iskaga dhex akhristo ama ku dhex fakiro ku dhex xisaabtamo ama uu waxyaabo kaloo khaladaba raaciyo si dadka qaarkood gidaaradiiy waxa ku qorqoraan waxaasoo dhami qofka wax loo idmay maaha mar haddaan loo idminna waxu bannaan maaha alimaamu nawowi aadaabta xamaamka kitaabkiisa majmuuca mujaladka labaad buu aad ugaga hadla baabu tayamumi hada kani baabu bayaani axkaami tayamum gebagabaysiga axkaamtiisa caddayntii la caddaynayay u baabi tayamumku luqada carbeed waa alqasd weeye shayga in loo qastiyo walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun sharcana waa isaalu turaabi lilwajhi walyadayn bisharaa'iqa makhsuusa waa in ciid wejiga iyo gacmaha la gaadhsiiyo macna lagu masaxo taasoo shuruud gaara leh wuxuu alan kaga hadlay marka u horeysaba xukmu tayamum qofku inuu gebagabaysto xukumkeedu waa maxay wuxuu sheegay gebagabaysigu mar inuu mubaax noqdo oo qofka aanu waajib ku ahayn marna inuu waajib noqdo wuxuu uhi tayamumu lmuxdii ka weyse jabsan gebagabaysigiisu aw man ama kii ajnaba jinaaboobay yubaaxu waa la xalaaleeyaa fii xaalin xaal waajib maaha waa iska mubaax ikhtiyaar uu leeyahy samayntiis iyo deyntiis wa xaalin xaal kalena wajaba waa waajiba marka almuxdi wuxuu uga jeedaa xadathan asqara waa kii weyse jabsanaa aw man ajnabaana waa kii janaabaysnaa marka waxaa la mida qof kasta oo meedhasha ay ku waajibtay sida xaa'idki iyo nufasaagi iyo kuwaas marka ma muxdith qura ayuu tayamumku mashruucu yahay iyo junub maya wax ka badan yihin oo qof kastoo weysa ay sunna u tahay gebagabaysuguna markuu bedel ka yahay isna sunna u noqonaya laakiin labada wuxuu si gaara ugu sheegay waa labada nasku uu ku soo arooray weye maxalu nas weeyaan labadani xaal buu gebagabaysigu yahay buu ihi mubaax hadduu doono u gebagabaysanaya hadduu doonana biyuu isticmaalaya xaalkaasi waa kee cudurdaar gebagabaysi u banaynaya buu qofkani haystaa haddana awood buu leeya inuu biyo isticmaalo waxaa tusaale ay uga dhigaan biyuhuu helayaayo laakiin wuxuu ku helayaa akara min thamani milihi biyaha intii la siin jiray meeshaa laga siin jiray waktigaa in ka badan ayaa biyii laga siinaya biyaha inuu iibsadaa waajib kuma aha ee wuu iska gebagabaysan karaa gebagabaysigana wuu iska dayn karaayo biyaha amanulmiliga inta ka badan uu ku iibsan karaa markaa gebagabaysiga kaasoo kale mubaax buu yahy shaaficiyada sidaa qaba haddii biyuhu amanulmila ay ka bataan inaani waajibkugu waa inaad iibsato laakiin sida saxiixa daliilan qofka lacagtii haysta biyihiina helaya amanulmilibaa ka bataan inuu iibsaa waajib bay ku tahy oo waxaa gebagabaysiga loo baneeyey ka biyo waaye falam tajiduu maaan fatayamamu qofkana biyo waa helaya waay waxaa kaloo la mida qof baa salaaddii usoo gashay awal waktigeeda biyo ma haysto laakiin wuxuu hubaa ama malaynaya aakhiru waktigeeda inuu biyo helayo qofka allaba waa u furan yihin inuu awal waktiga iska gebagabaystou iska tukado iyo inuu gebagabaysiga iska daayo oo aakhirul waktiga uu salaada la sugo aakhirul waktiga uu filayo inuu biyo helo xaaladda waajibkayna waa goorma waa marka qofka biyaha isticmaalkoodii aanu awoodinba oo mabahayaba biyaba lamama helayaba ama waxbaa ka hortaagan maalin xisioo la taaban kara ka hortaagan sa bahal ama naftiisu u baqaya ama maalkiisa ama cirdigiisa ama maalin sharciyabaa ka hortaagan oo haraad baad u dhiman buu isleeyahay isaga ama xayawaan muxtarama haddaad biyahan ku weysto ama aad ku maydhato markaa gebagabaysiga waajib buu ku noqonayaa tayamumulmuxdidi ka weyse jabsan gebagabaysigiisu awman ama kii ajnaba janaaboobay yubaaxu waa la xalaalayaa fii xaalin xaalad xaalin xaalkan la wajaba waa waajiba halkana wuxuu kaga hadlayaa asbaabu tayamumka wixii la odhan jiray sababaha qofka gebagabaysiga u baneeya sababaha qofka gebagabaysi ugu banaanaado iyo arrintaas shuruudda ay leedahay wa sharuhu buu ri ama cumuuman ba shuruuddii gebagabaysigu ka hadlaya isku daro washarطu shardigiisu khawfu waa baqe min isticmaali maai maain biyo isticmaalkood laga baqo aw faqdu maain ama biyo in la waayo biyahaasoo faadilin dheeraadkaa can idama ee can ilmaai lmuxtaaji ilayhi lidama biyihii haraad loogu baahnaa dukhuulu waktin weeye shardigiisu salaada loo gebagabaysan waktigeed inuu soo galo wa su-aalun weeye shardigiisu weydiin daahirun muuqata dadka ku waryaa biyahayaay lifaaqid ilmaa xaalo gebagabaysigaas u sugnaaday kii biyo waaye ayaa su-aasha daahirkaa ay shardi u tahay wa turaabun weeye shardigiisu ciid ciiddaasoo daahirun daahira walow gubaara ramli walow kaana haba noqda aturaabu ciiddaasi gubaara ramli niista boorhkeedaba ha noqdee laa mustacmalan ciid mustacmala maya oo gebagabaysigii ku ansixi maayo mutasilan mustacmalkaasi oo mutasila mid la xidhiidhsana bilcudwi xubintii lagu masaxay aw oo dul yaalba aw munfasilan ama ka soocmayoo xubintii ka dhacay shuruudda gebagabaysiga waxa kow ka ah biyaha isticmaalkoodii inuu ka baqo oo maxay uu uga baqo naftiisu inay ku halaagsanto ama uu uga baqo xubin ama manfacadeed inuu ku waayo ama uu uga baqo xubnihiisan muuqdee maryuhu aanay qarin foolxumo muuqata inay biyuhu ku sameeyaan tusaalaan wejigaba dee inay ka gubaan oo ay madoobeeyaan buu ka baqay biyihii waa gebagabaysan karaa waxaa baqihii soo gelaya xanuun biyaha inuu ka qaaduu ka baqay ama xanuun haye inuu kordho ama bogsashadu inay dib u dhacdo ayuu ka baqay arrimahaasoo dhanna maxaa ugu filan khalabatu danni baa ugu filan inay isaga sidaas ula badato inuu dhakhtar weydiiyo waxaasi shardi maaha aw faqdu maain baa shardi u ah biyo waayistood marka faqdulmaa waa laba nooc faqdulxisiinoo biyo maba jiraanba iyo waayis sharci ah faqdu sharci biyii way yaallaan laakiin shareecadan qofkan u ogolayn biyahan inuu isticmaalo oo biyaha meesha yaalla waa biyo loo waqfiyey cabitaan markaa kuma weysaysan karo kumana meedhan karo ama biyii waa yaallaan laakiin thamanulmithli in ka badan baa lagu iibinayaa ama biyii waa yaallaanoo isagaa u baahan ama xayawaan kale oo dilkiisu aanu bannaanayn insaana noqdo ama bahiime ayaa u baahan oo haddii biyaha uu ku daahirsado ku daaharo qaato haraad u dhimanaya marka biyi waa yaallaanoo dee xisan mafquud maaha kuwo la waaye maaha laakiin sharcan xukum ahaan bay u yihiin kuwo la waaye waayo inuu ku weysaysto ama ku maydho ayaan u bannaanayn marka wuxuu sheegay uun faqdigii sharciga wuxuu ihi aw faqdu maain wa sharuu faqdu maain weeye biyo waayistood biyahaasoo faadilin dheeraad ka ah canidama biyihuu haraadka ugu baahnaa dukhuulu waktin baa shardi u ah masaladani waxay farac ka tahay gebagabaysiga inay shardi u tahay in waktigii salaadda uu soo galo faragla sunnatay doonaysa baa noqotay waxay farac ka tahay hal itayamumu mutahirun am mubiixun gebagabaysigu qofka miyuu daahirinaya inta aanuu biyo helin ama hadduu marka horeba haye isticmaalkoodu aanu u suurtoobin mise gebagabaysigu daahirin maayo ee wuxuu u xalaalaynayaa uun wixii dee dahaaradu ay shardiga u ahayd madhabka shaaficiyadu waxa weeye tayamumku inuu yahay mubiix ahaaratu daruurana way yidhaahdaan labadaas waa isku mida la soco mar kale waa mubiix iyo mar kale waa ahaaratu daruura haddanu idhaahno waa mubiix macnaa wuxuu qofka u banaynayaa uun in salaadan uu ku xalaashado oo dee uu ku tukado te haddii la idhaahdo markaa waa waa mubiix salaada waktigeedun soo gelin gebagabaysigii ka ansixi maayo waayo wuxuu ku xalaashanayaan jirinba haddii la ahaaratu daruurana daruura tuqadaru biqadariha daruurada inteeda lagu jaangooyaa intaan waktiga salaadu soo gelin dee gebagabaysi daruuraba uma hayso salaadu tukanay waktigeeda soo galay ma jireen saasoo kale xanaabilada iyo maalikiyada laftoodu saasay qabaan xanafiyadu waxay qabaan tayamumku inuu yahay muahir bacdu shaaficiya wa bacdu alxanaabila wa bacdu almaalikiyana waa ku waafaqsan yihin waana sida saxiixa ee muxaqiqiintuna ay ku tegeen sida shekh islam ibnu taymiya ibnu qayim tayamumku inuu yahay muahir waayo kow wuxuu bedel ka yahay weysada iyo meedhashada walilbedeli xukmu badel minhu shayguna shayga uu ka bedelka yahay ee meeshiisa uu galo ayuu la xukumiyey waayo ilaa wixii daliilu ka reebo mooyaane la dhaahdo shaygani shaygaa uu ka bedelka yahay kala xukum maaha daliiluhaa mooyaane waxa kaloo taa u daliila oo madhabka xanafiyada rajaxaya shaaficiyada qaarkood laftoodu way yidhahdeen adila min alqur'aani wasunna oo ilaahay subxana wa tacaala gebagabaysiga wuxuu ku sheegay tahaaro aayadda gebagabaysiga ka hadashay ee ku jirta suuratu almaa'ida ilaahay wuxuu yihi ma yuriidu allahu an yajcal calaykum min xaraj walaakin yuriidu an yuahirakum gebagabaysi baanay ka hadlaysa ilaahay inuu idin culaysiyo dooni maayo laakiin wuxuu doonaya inuu idin daahiriyo waxay ku caddahay gebagabaysigu qofka inuu daahirinayo inta uu shaqaynayo xagga axaadiidana axaadiid badan baa macnaha tusisay oo saciid ayib uhuuru lmu'min wain lam yajid ilmaa cashara siniin buuhi nabigu alay slatu slam ciidda daahirka ahi waa qofka muuminkaa ahaaradiisa manaa wixii daahirinayay xataa haddaanu toban sanood bi helin waxaa kaloo la mida xadiiu jaabir fi bukhaari rasuulku alayh salaatu salaam uu yihi jucilat liya alardu masjida wa turbatuha liya tahuuran dhulka oo dhan masaajid baa layga dhigo dee meel walba salaadda waa igaga ansaxaysa ciidda dhulkana waxaa layga dhigay midaan ku dahaaraqa ahuur yani shay aahira oo muahira waxna daahirinayo seebaa intaa dabeed loo odhan karaa gebagabaysigu waxba daahirin maayo sida saxiixi waxa weeye ana tayamum lahu jamiicu axkaami alghusli walwudu wax allaale waxay weyse qaban jirtay waxay meedhasha qaban jirtay ayaa lagu qabanaya waa axkaamteeda o dhan buu yeelanaya dukhuulu waktina markaa looma shardiyay noqonaysa laakiin madhabku waa sidaas dukhuulu wakti wa su-aalu daahirun baa loo shardiyaa su-aal muuqato dee dadku dadka qofka la socda ay maqlayaan waa goorma waa hadday suurtowdo meesha in biyo laga helo laakiin hadduu yaqiinsan yahay ama ay ula badantay meesha inaanay biyo oolin waxba ka baarbaari maayo alaabtiisa dhexdeeda dadkana waxba weydiin maayo horuu ka gebagabaysanaya ile waaba ogyo inaanay biyo oolin su-aashu maxay taraysaa marka waxba tari maysa su-aashu laakiin haddii ay dhici karto in biyo la helo waa inuu biyi raadiya ilalah wuxuuhi falam tajidu maan fatayamam haddaydaan biyo helin gebagabaysta sida shaafici yidhi lamana odhan kara biyo ma helin isagoon raadin qof wixii doondoono waaye ayuunbaa la odhan karaa ma helin lam yajidu baa la odhan karaa halku haddaba biyaa ka raadinaya awalan hadduu dee safar yahay ama xaadirba iyo dee baradiisu ka raadinaya iyo wa rifqatii dadka la socda wuu iyaga u weydiina waryaa biyahaya ayuu odhanaya oo ku deeqaya ama iga iibinaya saasuu odhanaya ayib rufqadiisiibuu waxba ka waaye meeshuu joogo xugum ku xidhaya hadduu meel siman joogo hareerihiisuu eegaya afarta juhu eegaya haddii meesha uu joogaa meel siman aanay hayn oo meel kala dhaadheer ay tahay oo doox iyo buur iyo kala dhaadheer wuu noqnoqonaya wuu soconaya xaddulkhawf ayuu soconaya oo inta leeb riddo lagu gaadhsiiyaa intaa uu soconaya waay oo biyo kas ka baadi doonaya intaa wixii dhaafsiisan hadduu biyo ku hubo xadulqurbi inuu biyaha ka raadiyaa waajib bay ku tahay xadulqurbiguna waa dadka safarka ay markay meel degaan meesha xaabada iyo waxyaabaha dee loo baahan yahay ay kasoo qaataan ay kasoo gurtaan meel xadulqurbi u jirta haddii uu markaa biyo ku hubo halkaa inuu ka raadiyaa waajib bay ku noqonaysaa haddii xadulqurbi meeshu ay dhaafto walow biyabaha ku hubee inuu ka raadiyaa waajib kuma aha waayo tayamumku waa rukso mashaqiyo culaysa kadeed baa qofka lagaga dulqaadayay markaa lama kadeedayo markaa qofka biyaha raadinaya waa waa kii biyo la-aan u gebagabaysanayay laakiin haddii biyuu marka horeba yaalleen cudurdaar kale u gebagabaysanay sida inuu ka baqay biyo kale waxba dee markaa su-aal la iman maayo lifaaqid ilma waa ka yidhi turaabun daahirun baa shard waa ciid daahira turaabku waa waxa weeyaan ciidda godaalka ciidda boodh kale weeye fatayamamuu saciidan tayiba saciidkaasi waa turaab alxarif sida ibnu cabaas uu ku fasiray nebiguna wa turbatuha liya tahuuran buu yidhi dhulkao dhan maahee ciidda dhulkaa layga dhigay mid wax daahiriya walow gubaaro ramli buu ihi walow kaana turaabu ciidda haba noqoto gubaaro ramli ramligu waa niista ciiddan nidha iyadu dee ciid qodaal maaha oo boodh ma laha asal ahaan marka iyada gebagebaysi ma gelaysa iyadu niistu laakiin haddii ay boodh leedahay naacibna aanay ahayn way burburantao qururux bay yaratay boodhna way leedahay marka boodhkeeda u ku gebagabaysan karaa laa mustacmalan ciiddu waa inaanay noqon mustacmal mustacmalkana maxaa looga jeedaa waa tii xubinta uu ku masaxay ee ku dhegtay ee weli dul saaran amaba se xubinta intay martay ka daadatay laakiin meeshii uu ka qaatay dhul ha noqoto ama weel ha noqotee mustacmal noqon mayso dadkeen waxay sameyen qofka xanuunsanayo kale ciid bay daas ama baaldi ugu soo shubaano markuu gebagabaysta way bedelaanoo mustacmal inay noqonaysay moodaan ciiddan meesha ku jirta mustacmal maaha wixii xubintaa la masaxayo wejigii labada gacmooda dul maray ee weli saaran ama ka daatay ayaa mustacmal ah laakiin ta dhulkii laga qaatay ciidda iska taal ama weelkii ciidda lagu gebageysan laga qaatay ku jirta mustacmal maaha taas laa mustacmalan mustacmalkaasoo mutasilan la xidhiidhsan bilcudw xubintii lagu masaxay aw mufasila multasiqanna nusaqa qaarkood bay ku qoran tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin